Faadumo Cabdiqaadir waa gabadh ka shaqaysa iibinta alaabta maacuunta waxayna ku iibisaa suuqyada magaalada Jowhar caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Faadumo oo la hadashay idaacadda Isnaa ee magaalada Jowhar ayaa waxa ay ka warbixisay xaaladda ay marayso iibinta alaabta maacuunta iyo waxyaalaha ay ku soo kordhisay iyadoo sheegtay in ramadaankan uu isbeddel ku yimid alaabta maacuunta iyadoo lagu soo kordhiyey alaab casri ah sida ay Faadumo sheegtay.
waxaan ka ganacsadaa alaabta maacuunta maasha allah wax wanaagsan waaye walaahi u diyaar garowga bisha ramadaan aada iyo aada ayuu u balaaran yahay maant maalintii oo kale waxaa arkaysaa dad badan inay ku yimaadaan sida kuleelasooyinka loo gadanayo sida garaafadaha loo gadanayo sida bakeeriyaasha loo gadanayo alaabta oo timirta lagu ridoo kale sida loo gadanayo maacuunta oo kala duwan sida loo gadanayo xatee anaga waxaan keena hadan geedo bardhada lagu fiiqaayo basasha lagu gogoynayo wax walba lagu sameynayo nyaanyadoo kale xatee lagu waxeynayo walaahi aada iyo aada birta sambuuska oo kale aada aad aada iyo aada loo ganacsanaya bisha barakeyshan soo dhaweyn aada u weyn ayaa jirta waxa ugu badan waxaa waaye tarmuusta barafka lagu rito garaafadaha cabitaanka lagu shubto sida kulolisooyinka ilan saxuura la rabaa sooma kulolisooyinka birta oo lagu sameynayo hilibka waxay gataan geedka lagu fidinayo burka waxay gataan bakeeriyadoo kale hadda waxaaba aan kusoo keenano alaab oo timirta lagu ridayo oo yaryar oo shiiyada timirta lagu ridaaya ah wax badana anagana soo kordhin garaafooyin ayuu noocan keenay walaahi maasha allah diyaar garow wanaagsanna wuu jiraa dadkii waxgabad wax badan ay gadanayaan maalin walaahi sida hore iyo hadda haddaa gadasho badan nahay walaahi farqi aada aada u dheerahaa aada weynaa ka jiro waayo tusaale ahaan garaafadii oo kale anaga hadda waxaan gadnaa shan doolar ama lix doolar xagga waxaa laga soo heli jiray afar doolar afar doolar bar afar doolar saddex doolar bar hadda waa hadii qofka uu barees uu kuu sameeya afar doolar baraa lagaa qaadanaya walaahi dadki meeshaan deganna waa dad iska xoolaaley iska beeraaley ah wax badan ma saari kartid marka waxaan leeyahay walaahi sidaastay tahana ganacsiga wuu kala socdaa war wax nidaamaha jiro marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxaa suuqyada jowhar lagu soo kordhiyaa alaab aan horey loogu iibin suuqa taasna lagu soo dhaweynayay bisha ramadaan oo aan hadda ku guda jirno